bsm اllahi الرحman الرaxيim alxamdu لlah rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed waalihi waصaxbihi aجmaciin darsigeennii labaad oo aan kaga hadlaynay siirati nabiy llaahi aadam waxaanu niriyey waxaan ka hormarinay waxyaalo badan maadaama nebigii ugu horey uu yahay oo aan silsiladii ku bilaabanay waxaa loo baahan yahay ambiyada waxyaalaha mushtarag ay ku tahay iyo manhajka hadhowti qofka ka hadlayo in muqadimo badan laga hadlo sidii ambiyada kale hadday yimaadiin aanan loo baahanin in dib loogu laabto walidaalika waxaad arkaysaa muqadimadan inaan aada u dheeraynay ulajeedadeedana waxaa weyaan inay u noqoto buddhig siyarta kale ama waxaan kaga hadli doona ambiyada kale marka meeshan waxaan kusoo qaadanaynaa masaaya qasas اlambiya fi اlqur'an اlkariim ambiyada qur-aanka qisadooda ilaahay uu noogu sheegay iyo rasuulkiisana uu raaciyey waxyaalaha ay kaga duwan tahay waxa qisada dadka bani aadamka ay yaqaanaan oo kale ama umamta horo waxa weeyaan dadkeena soomaalida dadka ugu yar markii loo fiiriyo laakiin hunuuda iyo haddaa taariikhdooda u laabatid qasasta iyo waxyaalaha ay xikaayoonayaan wax dhow ma ah alfu leyla wa leyla a la yidhaahdaa qisooyin aan dhammaanaynin oo layska ikhtiraacay qofkii maskaxdiisa intuu ka diyaariyey intuu qoro uu dadka ku mashquuliyo marka inay dadka ogaadaan farqiga u dhexeeya labadaas wax shaqo iskuna ayna lahayn inuu ogaadaan daraaddeedaan usoo qaadana cinwaankan marka qur-aanka qisooyinkiisa uu noo sheega waxay kaga duwan yihin wax badan waxaa ka mid ah ana qasasa alqur'aani xaqiiqat waaqiciya waaqica wa saxiixat haabita marka qisooyinka qur-aanka wax dhacay wax la abuuray oo maskaxda laga keenay sida bani aadamka uu sameyna oo kale ma aha ilaahay wuxuu noo sheegayaa wax hore u dhacay ee dhex maray ambiyadii uu soo dirsaday iyo umamtii loo soo diray ama rumayn ha noqoto ama beenin ha noqoto ama sifaadkii ambiyadaas ay lahayn wanaaga badan uu ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa noogu sheegay marka wax dhacay oo xaqiiqa ah weeyaan ou jibriil ee ilaahay uu la soo diray nebi moxamed loo soo dhiibay ee bilisaan carabiy mubiin lagu akhriy sidii ilaahay uu yidhi wainahu latanziilu rabi اlcaalamiin nazla bihi الruuxu اlamiin calىa qalbika litakuna min almundiriin bilisaani carabiyi mubiin marka yani qur-aanka ilaahay baa soo dejiyey jibriil baa loo soo dhiibay calىa qalbika baa lagu soo dejiyey nebi maxamedow waxaa lagugu dejiyey litakuna min almundiriin dadka inaad ugu digtid waxaa dhibi doona qiyaama haddii la yimaado ninkii beeniyo waxaana luqada uu ku yimidna bilisaanin carabiyi mubiin marka intaas waxaa weeyaan qur-aankoo dhan yaa kawada waayani ka wadaagsan oo waa wada leeyahay marka qasas ulambiyaa qeybay ka tahay qur-aankii kariimka inta qur-aanka ku jirto inuu iyagana ay yihiin latanziilu rabi اlcaalamiin nazla bihi ruuxu lamiin ay qeyb ka yihiin bikhilaafi gayriha min qasas الnaas dadka waxay qisooyin u yaqaaniin ninka qasaaska loo yaqaano qisada sheega waxaa lagu yaqaanaa inuu qiso qariib ah oo dadka mashaacirtooda dhaqaajiso waxyaala qaraa'iba weligood ayna maqlin inuu u suureeyo ama saxiix ha ahaato ama baatil ha ahaato asiga muhim uma aha inuu waxaasoo dhan inuu dabada ka galo uu intaasoo dadka ku mashquuliyo ou danta uu kaleeya waxaa weeyaan dadkii inay awqaadka oo faraaqa ay yihiin inay isku dhaafsiiyaan marka sidaas daraaddeed maadaama cunsur algharaaba walithaara la raadinayo beentaa ku badan waxaa yar qasooyinka bani aadamka ay sameeyeen wax ka run a waa yaryihiin hadday jiraanne waa nuqta fii baxrin haddii marka qisadii waxaa laga yaabaa asalkeedii inay wax ka jiraan oo umam inay waxaa sameeyeen laakiin inta lagu darayo yaa ka badan hadhowti marka xaqiiqadii way dhumaysaa sidaa daraaddeeda qur-aanka kariimka ah yaa wuxuu noo ishaarayaa inay qisooyinkiisa asiga ku soo aroortay inay ka duwan tahay waxa kale biqowlihi tacaala naxnu naqusu calayka axsana alqasasi bimaa awxaynaa ilayk bal u fiirso aayaddaas tadabur badan bay kaaga baahan tahay ilahi wuxuu uri waxaan kuu qisoonaynaa nebi maxamedow qisatan ugu wanaagsan haddee min kulli jiha bay kaga wanaagsan tahay waxaana kugu wayoonanaan kugu qisoonaynaa bimaa awxaynaa ilayka waxaan adiga kuu soo waxyoonanay ma aha waxa bani aadamka sheeka baraleyda iyo waxyaalaha la yska abuurtay ma aha laakiin waa bimaa awxaynaa ilayka wax waxy oon anaga kuu waxyoonay ilaahayna asdaqu saadiqiin weeyaan waman asdaqu min allahi qiilan waman asdaqu min allahi xadiian ilaahay wuxuu noo sheega waa wax run ah oo sida uu noo sheegay ina u dhaceen marka waa waxye ma ahana wax towliid afkaar rijaal ma aha ayb marka waa waxy ilaahay subxaana wa tacaala ka soo fulay waxyigana waxaan u ognahay wixiiba ku yimaada kulligiis waa sidq wa xaq ilahay wuxuu uri wa inahu lakitaabu casiiz laa yaأtiihi اlbaطilu min bayni yadayhi walaa min khalfihi tanziilu min xakiimin xamiid marka qur-aankaas kariimka waxaa weeyaan baail wax ka oo la yihaahdo iyo asaga meel ma wada galaan laa yatiihi اlbaطilu min bayni yaday wax ka horeeyo qur-aankaas oo keeni karo wax ka duwan dadkii ka horeyna ma dhici kartaan wixii dambe oo dib ka yimaadana ma imaan karaan marka wuxuuna tusiyey in qasasta qur-aanka ah ay lamid aheen waxyaalaha bani aadamka qisooyin ay u yaqaanaan midda labaad oo ay qur-aanka qisooyinkiisa iyo sunnada nebiga ay kaga duwan yihiin gaar ahaan qur-aanka waxa weeyaan usluubta qisada lagu qoray bani aadamka markay qiso ay rabaan inay sameeyaan saaliib iyo maxaan ku iraahdaa luqooyin oo rakiika loo isticmaala oo marka qaarkeed qofka akhriya inuusan dan ka gaarin wixii loola jeeday laakiin qur-aanka kariimka usluubtiisa fii gaayati min alrawca waljamaal ilaa dhagaha ay ka gaaraan qofka markuu qisada qur-aanka loo bilaabo dhagti buu la raacayaa tatashanafu اlaadaanu ilaa samaaci quluubtana waxa weeyaan way rabootaa inay dhagaysato juluudina waxa weeyaan waxa weeyaan waxa weeyaan galilyaa ka kaciiso qofka markuu qur-aanka dhagaysanayo marka waxa weeyaan qofkii canaasirtii oo dhan oo hadal la dhagaysta laga heli lahay oo dhan baa u dhammaystiran gariibna ma ahano ilahay wuxuu hi aliflaam ra aliflaam ra tilka aayaat اlkitaab aliflaam ra kitaab uxkimat aayaatuhu ثuma fusilat min ladun xakiimi khabiir uxkimat aayaatuhu baa ilaahay uri waxa weeyaan waa ixkaamsan tahay haddana waa la cadeeyo min ladun xakiimi khabiir ilaahayga xakiimka ah oo yadacu shaya fii mowdicihi khabiir bibawaatiniha ayuu haddana qur-aankaas xaggiisa ka yimid markaa sidaan u ogaano hal qisa meel ka mid ayaan kuu soo qaadanaa usluubtaas dhagayso nebiyullaahi shucayb qowmkiisi markuu la hadlayay uu diinta ugu yeerayay maqtac qur-aanka ka mid ah ayaan kuu soo qaadanaya anoo ula jeeda litadliil calى balaaqati اlqur'aani wa fasaaxatihi wa jamaali usluubihi ilaahay wuxuu ri asoo nebi shucayb ka hadlay qaala nebigu wuxuu ri qaala yaa qowmi araأytum in kuntu calىa bayinati min rabbi warasaqanii minhu risqa xasana wmaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum canh in uriidu ila اlإصlaaxa ma اstaطacت wmaa twfiiqii ila biاllahi calayhi tawakaltu wailayhi uniib ويا qوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاaب qوم نوuح أو qوم hوd أو qوم صاaلح وما qوم luuط miنkم ببعيد واsتغفirوا ربكم ثم توbوا إليه إن ربي رحيم ودوd aayaadkaas markaa dhagaysatee ninkii maxaan ku irahda luqada carabiga wax ka yaqaano oo balaaqadeeda iyo naxwadeeda iyo sarfiga wax ka soo dersiyey kalaamkaas markuu fiiriyo runtii waxaa weeyaan jirkiisa dhan wuu dhaqaaqaya markii laga reeba almacaani aladii tatadaman laakiin usluubta keli ay ku qoran tahay yaa wax cajiib lah walidaalika inay carabti gacanta ka taagaan oo qur-aankaas markii la yiri asigoo kale la kaalaya ayna marnaba muxaawalo ay keeninay ka mid tahay bal u fiirsa nebigaas yaa qowmi araأaytum in kuntu calىa bayinati min rabbi dad yahabuu balka warama haddii ilaahay aniga xaggiisa bayino iga siiyey ou ilaahayna risqi fiican ugu arsuqay oo aanan doonaynin waxaan idinku yeeray inaan khilaafo waxa kelima aada u qiimo badan wa wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum canhu buuri yacni markaan wax idinku yeerayo waxaas aan idinkugu yeeray qofka sameey anaa ugu horeeya buuri walidaalika waxaa la diidayaa qofkii daacigaha intuu wax sameeyo ou dadki ugu yeero wixii uu dadka ugu yeeray cagsigiisana uu sameey maalan waxaad le waxaasa la sameeye waa wanaagsan yihiin kayki hala sameey wixiina ma samaynaysa ama waxaas waa xun yihiin hala dhaafo baad leedahay haddii aad tiraahdeed maalan macsidaas fi fulaan fulaan way ku badantaha dadka ay samayna birina ay ku arkaan wixii dadka aad ka nahyinaysa aad samaynaysa maxay noqonaysaa hadalkaad dhan wa qiimo beelaya nebiga marka wuxuu iri wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum canhu in uriidu ila alislaaxa ma staطactu waxaan ulajeedadayda wanaag iyo inuu hagaajiyo waa haddana wuxuu sheegtay inuu bani aadam yahay ma staطactu awooddiisa dhan ma dhammaystirno markaasuu iri waxaan ku tiirsanahay ilaahay oo wamaa towfiiqi ilaa billaahi calayhi tawakaltu wa ilayhi uniib ilaahay baan ku tiirsanahay asaa igaarsiinaya marka waxaan awoodin karan inuu ikarsiiyo sidaas weeyaan markaasuu wuxuu uri wayaa qowmi laa yajrimanakum shiqaaqi dad iyo habow dembi yowsan idinku ridin khilaafka aanid khilaafaysin awgeed dembi ha ku dhicina inuu laa yajrimanakum shiqaaqi an yusiibakum milu maa asaaba qowma nuuxin intaad leedihiin nebi shucayb iska tiiriya yaysan idinku ridin inay idiin asiibto qowma nuux waxaa orag u dhacay oo ilaahay idiin sheegay aw qowma huudin aw qowma saalix reer huud iyo qowma saalix waxa ku dhacay oo kale in idinku dhicin markaasuu uri wamaa qowmu luuطin minkum bibaciid reer luudna idinkama foga luud iyo nebiyulaahi ibraahim isku qayb isku waqti bay ahaayeen marka nebiyulaahi shucayb inuu ambiyada horhoreysa kamid yahay aayadana tusinaysaa laysa kamaa yushaac oo nebi muuse markuu fircawn ka tegay ninka u tegay ee gabadha uu ka guursaday inii uriidu an unkixaka ixdabnataya haatayni ou yidhi dad baa waxay u haystaan shucayb ninkaa la yihahda waana nebiyulaahi shucayb ay yidhaahdeen baciid kula albucdi can alxaqiiqa taas nebiyulaahi ninkaa waxaa nin saalixa oo kale ama nebi xataa haba ahaada laakiin shucayb ma shaqa kuma laha nebiyulaahi shucayb waa qowmu luut agtiisa buu waqtigiisa jiray xataa qaaluu waxaa weeyaan nebiyulaahi luut dadkiisii gabdhihiisi ka farcamay buuba mid ka guursaday baa la yidhaahda calaa kulli xaal nebiyulaahi luut iyo nebi shucayb waa isku dhow yihiin wamaa qowmu luutin minkum bibaciid baa ilaahay u yiri marka hadafka uu ka lahay waxaa weyaan markuu intaas waaqic u sheegay wuri wastakfiruu rabbakum uma tuubuu ilayh ilaahay uu towba keeno una noqdo ina rabbii raxiimu waduud alla naxariis badan oona dadka jecel weeyaan oo muminiinta uu jecel yahay marka taas waxaa weyaan wax kastoo idinka dhaca haddaad rumaysaanad usoo laabataan ilaahay dembigii dhan waa idin dhaafaya marka naskan haddaad fiirisad xaqiiqada maadaama qisadii ay dheer tahay baana rabin in aada u sii istaagno agtiisa laakiin waxaa weeyaan fasaaxada lafdigan ku jirto iyo usluubtiisa waxaa weeyaan qofkii waa la yaabaya walidaalika inay carabti gacanti ka taagto wax baciid ee ma ah waxaan horey u soo sheegnay ana allaha taxadaahum calaa ru'uusi alashhaad biaqsari suurati min alqur'an alkariim fii qowlihi wain kuntum fii raybi mima nazalna calaa cabdina faatuu bisuurati min milihi wadcuu shuhadaa'akum min duuni illaahi in kuntum saadiqiin waxaa ilaahay uu leeyahay haddaad qur'aankan ka shakisan tihiin oo aad aaminsan tihiin wax jira inuusan ahayn faatuu bisuuratin min milihi alyidhi bal suurad oo asiga lamid ahoo kala keenta wadcuu shuhadaa'akum dadka oo xaadiriinta ana u yeerta ama dad idinka markhaati ku noqdo min duuni illaahi in kuntum saadiqiin sidaasaa ilaahay uu yidhi marka qur-aanka markii laga reebo axkaamtiisa iyo macaanidiisa lafdigiisa keli ah alqur'aan mucjizun fii lafdihi wa fii macnaahu wa fii usluubihi wa fii kulli shay laakiin ayaga waxay garanayaan lafdigaa ka jirta waxaa lafdigan oo kale la imaado way keli waayeen waxaa la yaab leh ilaahay inuu u caddeeyey markii taxadiga loo sameeyey yaa loo caday inayna samayn karin qofki markii la yidhi wakti xataa lama siinin waxaa layihi qur-aankan haddaad ka shakisayn inuu ilaahay agtiisa ka yimid bal adinka suurad asiga lamid ee la keena intaanan oyba xaawilina loo yihi fain lam tafcaluu walan tafcaluu faاtaquu الnaara alatii waquuduha الnaas wاlxijaaraة ucidat lkaafiriin fain lam tafcaluu haddaadan hore u samaynin oo suurad hore aada u soo dejisa ay jirin walan tafcaluu hadda kadibna ma awoodi kartaane fataquu naara alatii waquu ha idinla gudboon inaad naarta oo dadka iyo dhagaxa lagu shido inaad siaad ugu badbaadi lahaydeen si fiican aada ugu fikirtaan ucidat ilkaafiriin haddaad kaafiriin noqotaana dadkaas naarta loo diyaaraad qeybka noqonaysaa marka ilaahay kalsooni uu ka qabo iyo siduu xaqiiqada uu ogyahay baa wuxuu ri qur-aanka aan idiin iri asigoo kale la imaada mana la imaan kartiin haba isku daalinina horena uma dhicin dibna u dhici mayso marka taas hadday dhici weyso waxaa idinla gudboon sida naarta ugu badbaadi lahaydeen inaad hadda ka howl gashaan oo ah keligeed inaad qur-aankii aada rumaysaan nebi muxamedna aada raacdaan sida aad ugu badbaadi kartaan sidaas weeyaan marka fiiri yani labadaasaan miaal ahaan ugu soo qaadanay qur-aanka qasastiisa miisaadka gaar ay u leedahay oy kaga duwan tahay qisooyinka kale walidaalika qofkii waxaa wuxuu u baahan yahay juhdi weyn inuu ku bixiyo mustawaha horta qur-aankaas ay qisaystu qisooyinkiisa ay ku qoran yihiin inuu fahmi karo mustawa soo gaarsii karo inuu juhdi ku bixiyaa loo baahan yahay marka sidaas markaan ihi muqadimada waxaan rabnaa haddana cinwaan kale qasasu alambiyaa fi lqur'aani calaa anwaac ambiyada iyo rususha qisooyinkii ilaahay uu noo sheegay qeybyaalay u kala baxaan marka qeybyaalka waxaan u jeednaa waxaa ka mid i rusul ilaahay uu soo diray oon waxba noogala sheegin waxaa weeyaan ma aha shan iyo labaatan nebi baa ilaahay subxaana wa tacaala rasuul iyuu qur-aankiisa noogu sheegay qisooyinkoodana qaar uu ka sheegay qaarna waa aadaa loo bayaanay qaarna qeyb yaraa laga sheegay qeybna maba noola sheeginba waxaan ka qaadanay fii qowlihi tacaala walaqad arsalnaa rusula min qablika minhum man qasasnaa calayk wa minhum man lam naqsus marka waxaan ogaanay ambiyo badan oo ilaahay soo diray umamtoodii siraac badan dhex maray qisooyinkeeda waxba aan noogala sheegin annaga marka waxaan ugula kalifay inaan rumayno aan cibrana ka qaadanno inta noola sheegay intii kalena waxaanu aaminsannahay ilaahay rasul kale inuu leeyahay umamda wadan u diray sida kuwa noola sheegoo kale ayagana ay taariikhdeeda mareen saasaan guud ahaan aaminsannahay qeyb waxawaa noolama sheegin qeybta noola sheega haddana anwaacu sii kala baxdo waxaa ka mid eh nebi magaciisa la sheegay keli a qisana aan loo sheegin maalan dulkifli oo kale magaciisa ambiyada markii la tirinaya unbaa lagu dhex daray laakiin wax qiso ahoo noogala sheegay ou asiga ama qowmkiisa dhex maray ma jiraan waxaa ka mid eh qaar qisadooda calaa sabiili اlijmaal si gaaban loo sheegay sida idriis iyo ilyaas oo kale waxaa ka mid eh ambiye qisadooda tafsiil si oo macnaha aada u babayaansan noogula sheegay sida nebiy llaahi nuux nebiy llaahi ibraahim nebiy llaahi muusa nebiy llaahi ciisa qisooyinkeeda markaa fiiriso qur-aanka waxa weeyaan akhar min suura baa ilaahi subxaanah wa tacaala you noogu sheegay iyagoo si badan loo faahfaahiyey waxaa ka mid eh marka haddana qisooyinka kuwa loo sheegayaa laba qeyb kale ah dad qisadoodii hal meelle lagu sheegay oo aan la soo celinin meelo badan aan lagu faahfaafinin sida nebiyullaahi yuusuf iyo ilyaas oo kale mid kastaba hal meel tanna suuratu yuusufa yaa loogu sheegay magaciisaaba loogu daray nebiyullaahi ilyaas fii suurati saafaat yaa asna qiso yaroo kooban looga sheegay meelo kale magaciisa mooye qisadiisa lama soo qaadanin marka waxaa weyaan man dukirat qisathm fii mowdicin waaxid qaarna waxaa weeyaan uciidat qasasuhum fii akari suwari اlqur'aan meelo badan baa lagu soo celceliyey sida aanu ognahay maalan nebiyullaahi muusa markaad soo qaadatid mucdam suwari اlqur'aan waxaa weeyaan qisooyinkiisa ama ha badnaata ama ha dheeraata ee in badanaa laga soo qaatay marka hadhowti lama dhihi karo nebigan mujalad kaamil aha laga qoray nebigana saddex safxaabad baa laga qoray maxaa keenay waxaa keenay macluumaadka ilaahay uu naga siiyey aa kala duwan qaarna waa noo babayaanay qisoodiga lixikmatin yaclamuha qaarna waa lasoo koobay annaga marka ma dhici karno isku si inaan u wada qorno liannahu nebigaana maadadii asiga noogala waxyooday wax badan yaa ilaahay uu noogaga sheegay in wax badan laga qoro waxaa weeyaan taqtadiihi nusuus ninna waxyar baa naga noogala sheegay intii unbaa laga sheegayaa marka anaga min cindina kuma dari karno sidii nebigan aan ula ekayno nebigaas kale walidaalika qariib ma aha in bacd اlambiyaa qisadkooda ay afar safxa shan sana ay dhaafi weyso midna mujalad xataa lagu soo koobi waayo in lasoo gaabiyo dantii ay keento taas marka suur ahaan madaxa ugu hayso waxaan ku celinaynaa cinwaan kale alriwaayaat اlisraaئiliya wاlxikaayaat اlgariba fi qasas اlambiyaa horena waan usoo sheegnay tanna waan ku celinaynaa waxaana ula jeednaa qadiyadaas muhim waay markii ambiyada markii qasastooda la aado waxaa isla markiiba hortaada imaanayo riwaayaat israa'iiliya qaarkood ay ay ku jiraan dacnun fi اlambiyaa ayaga waxaa weyaan reer bani israa'iil qaar ka mid eh waxay gaarsiisa danta dad yaqtuluuna الnabiya baa ilaahay uu yihi yaqtuluuna الnabiyiina ay ka mid ahay nin nebi dilay inuu been ka sheega maxay la tahay waxa weeyaan waxba lama aha marka reer bani israa'iil waa umamta annaga naga horeysay oo haqaafadooda annaga ayna soo gaartay marka ama ambiyadii ka horeysay lagama hadlo oo macnaha waxa weeyaan qowmiyaalkoodii qowmu caad qowmu huud qowm maxaan iha qowmu saalix qowmu shucayb waxaa weyaan wuxuu ilaahay nooga sheega maaha inuu umam noo soo gudbisay ma laha laakiin turaadkii reer bani israa'iil ay ka tageen waa mawjuud amaamana walidaalika ilaahay ahlulkitaab buu ayaga ku magacaabaa ayagoo ahlukitaab kulu ummatin unzilat ilayha kitaab hiya umma ahlukitaab waay laakiin ree ahlukitaab isilaaxan hadda reer bani israiil waxaa loogu goobay liana turaahahum wasala ilayna wixii runtoodii iyo beentoodiiba waxaa weeyaan waa mawjuud marka waxaanu ognahay inaanan sidii hore aan u soo sheegnay markaan ambiyada inaan u tarjumno aan rabno oon siiradiisa ka hadalno inaan iska ilaalino waxyaalaha aanan jirin inaysan jacayl noo qabanin inaan wax badinno awgeed waraaqaha aan buuxinno inaan iska yarayno oo aan joojinno sharcan ayna waajib ku tahay lianna waxa weeyaan nin kitaabkii loo soo dejiyey ayaga uu ka badbaadi waaye ummad oo ilaahay kitaabkaas casiisku u soo dejiyay inay cilmiga ag raadiyaan ma aha waataan hore u soo niriyey ummad oo ilaahay qur'aan uu ku khasisay yaqusu calaa bani israa'iila akhar aladii hum fiihi yakhtalifuun waxaa ceeb ku ah inay umam kitaab kutubtooda ku dheeshay inaan cilmi ka dhex raadin ayaga waxay ka tageen waxa weeyaan wax sax e arrintaas ma ah bal annaga waxa weeyaan ina kitaabkeena marjic uu u noqdo umamtii hore waxay kutubihii ilaahay xaqa ahay ay ka bedeleen yaa lagu saxaya ilahay wuxuu ihi tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdihi liyakuuna lilcaalamiina nadiira annagaa la rabaa inan diinteenna dadka kale aan gaarsiina risaaladeenna waa caalamiya min bacdi bicati اnabiy sal اla alيه wasalam ilaa qiyaami saaca nebi kale lama soo saaray umamta dhan waa inay diin u noqotaan diintan ilaahay uu soo dejiyey liyakuuna lilcaalamiina nadiiran marka waajib baa ka saaran dadka muslimiintaa inay waxyigaas ilaahay nebi moxamed ku soo dejiyey inay umamta gaarsiiyaan waajib gaar ayaga saaran weeyaan marka ayaga inay kitaabkooda calaljanbi yiraahdaan oo umamta kale oo been iyo runtooda lakala aqoonin inay wax ka raadiyaan wax laa'iq ahoo ku habboon ma ah marka sidaa daraaddeeda waxaan leenahay in israa'iiliyaad fii qasas alambiyaa lagu sheego wax laga faa'iidaysanaa oo awraaqdii in la madoobeeya waxaan ahayn ma jiraan cibaaraadkii oo iska badan oo ninka qaari ah lagu mashquulinayo fi nihaayane inuu ku dhuma mooye wax khayr uusan ka maqlaynin marka waxa weeyaan haddii ayba dhacdo in qiso reer bani israa'iil ee lasoo qaato waa in xukumkeeda la raacsiiya la yihahdo qisadan wax sanad oo loo haayo oo inay sax tahay sugaya ma jiro haakada naqala naqalaha ahlulkitaabayni min qablina mujarad inla naqlilira laakiin wax lagu kalsoon yahay ma aha in la yidhaahdo sidaa daraaddeed baa waxaan u baahanay inaan cinwaan soo qaadano kitaabkan oo ah manhaji aladii asiiru calayh fi hadihi silsila lilambiyaa inaan kuu sheega marka manhajka haddii aan reer reer riwaayaat israailiya aan ka dhowrsanay talow qofku wuxuu isweydiinayaa maxaa marka soo haroo la qoraya liannahu caadada waxa weeyaan reer bani israaiilu qasastoodii unbaa ambiyadii maadaama ayaga ay naga xigaan o nagaay xaggooda naga jireen oo taariikh ahaan ayaga nooga dhow yihiin reer bani israail waxaa la yihahdaa min nabiyllaahi yacquub laga soo bilaabo alladii huwa ibnu isxaaq alladii huwa ibnu ibraahim isxaaq ibnu ibraahim marka ayaga waxaa weeyaan wasat alambiyaa bay soo baxeen turaadkaas oo dhan marka haddii ayagii aan aan qisadooda la qaadanin talow waxaa isweydiin eh maxaa oo marka uu laga qori doonaa oo aada haysataa marka waxaan leenahay manhajkeenna waxaa weeyaan alqur'aan اlkariim qur'aan اlkariim waanu ognahay qasasu اlambiyaa siduu u soo qaatay intay la egyihiin intaas haddii lagu daro kalaamu ahlilcilmi oo aayaadkaas ay bayaaniyeen cilmi badan oo mubaarak ah oo saxiixa oo thaabit ah min kalaam illaahi tabaaraka wa tacaala noogaga soo baxay midda labaad oo aan rabna inaan qasas اlambiyaa u ictimaadno sunat اnabiy sal اllahu alيh wasalam waay oo aan hore u soo niriye oo aan u sheegnay ilaahay inuu yidhi bilbayinaati wالzuburi waanzalna ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim walacalahum yatafakaruun sunnada nebiga mahaamta gaar ahaan loogu xil saara waxay tahay inuu nebiga noo bayaaniyo uu noo caddeeyo wixii noola soo dejiyo qur-aanka kariimka ah walidaalika almuxaqiquun waxay leeyihiin nebi moxamed ummadiisa kama tegin waxay uga baahan yihiin kitaabkii ilaahay inay ka fahmaan ilaa waa u caddeeyey liannahu ilaahay baa amray wa anzalnaa ilayka dikra litubayina linnaas haddiiba sidaas loo amray inuu dadkii wax u caddeeyo nebiga ka tegi maayo wix oo ummadii labsi kaga jiro waxaa laga yaabaa aniga aayad macnaheeda inaan fahmi waayo macnaheedii aayaddii inaan la cadaynin ma aha laakiin cilmigaygiyaa gaabtay waxaa layga rabaa inuu juhdi weyn bixiyo inaan ogaado ilaahay ulajeedada aayaddaas uu kale yahay ninkii dadaalana waa helaya marka taas waxa weeyaan in sunadii nebiga aan aan aan aan ku xijino qur-aanka kariimka ah sunnada nebiga maqaamka ay leedahay wax la koobi kara ma ah waxaa la yidhaahdaa shariicada islaamka bayaaninteeda waxaa weya fii sunnati rasuuli illaahi hadda miithaal ahaan u qaado ilaahay wuxuuna amray salawaad ama duhur ha ahaato casir maqrib cishaa subaxe uuna amray ilaahay nooma sheegin subaxa meeqa ragca waay duhurkii waa imisa ragca maqribkii waa imisa ragca maxaa lagu akhrinaa maxay sujuud leeyihiin imisaa rukuuc leeyihiin sidee loo galaa sidee looga baxayaa ilaahay subxaana watacaala qur-aankiisa kuma sheegin salaad hana dukada unbuuna yiri wa aqiimu salaata wa aatu zakaata marka nebi moxamed baa loo dhaafay asaa noo sheegay duhurka afar ragca inuu yahay inuu qiraa'adiisa siriya ay toban kor loola jahraynin waxa lagu akrinayo inta rukuuc ku dhex jirta ragco kasta inta sujuud ku jirta meesha la fadhiisanayo meesha la istaagayo tafaasiil kaamil uu nabiga naga siiyey marka fiiri qur-aankii waxa weeyaan uxiila bayaanu salawaat wazakawaat walxaji wagayri dalika min atakaaliif sunnada nebiga loo dhaafay taas marka waxay ku tusinaysaa makaanada sunada nebiga ay diinta ku leedahay yay ku tusinaysaa walidaalika xaakim iyo khatiib اlbaqdaadi waxay wariyeen cuqbat bni khaalid can اlxasan qaala baynamaa naxnu cinda cimraan bni xusein qaala lahu rajul ya abaa nujayd xadinaa biاlqur'aan buuri cimraan bni xusein saxaabigaas jaliilka ninaa u yimid wuxuu ri maanta waxaan kaa rabnaa inaad qur'aanka noo maxaan ku ihahdaa nooga hadashid ay laa tuxadinaa bikayrihi u ka wada qur-aan waxaan ahayn hanoo sheegin marka waxaa laga fahmay ninkii nooca maa inuu macnaha yasaya sunnadii nebiga ahayd owri qur-aankaa nagu filan qur-aan kale nooga sharax sunnadan aad daldelay naga dah markaasuu cimraan waa fahmay ninka ulajeedadiisa markaasaa layidhi alaysa taqra'u aqiimu salaata wa aatu zakaata qur-aanka maku akhrinaysido markaasuu yihi nacam markaasaa layidhi akuntum tacrifuuna maa fiiha wamaa rukuucuha wamaa sujuuduha wamaa xuduuduha wamaa fiiha markaasuu salaadii ilaahay wuu ku amray inaad dukatid ha ku amree salaadaas lagu dukada seed u duka lehed haddii inay sunnada ahaan lahayn baa layidhi oo rukuucdeeda iyo sujuudda iyo xuduudda ay leedahay miyaad garan lahayd iga tusi qur-aanka meesha ay ragcad kastaba hal rukuuc leedahay laba sujuud ay leedahay in qiyaamka qur-aanka oo faatixada la akhrinayo suuraka lagu darayo in sujuudda iyo rukuuca tasbiix lagu akhrinayo ayna min alqur'aan haada zakadii sidaas oo kale ilaahay zakada hala gutuuri maxaa ka waajibayo rubac maa ka waajibayo mucushuraa ka waajibayo geeli maxaa ka waajibayo arigi maxaa ka waajibayo bal ii sheeg marka waxyaalo badan you sheegay markaasaa ninkii markuu isku laabtay ogaaday khaladka uu galay oo qur-aan keligiis in la qaato sunnadana laska tuura wax socona inaysan jirin markaasuu ninkii wuxuu iri axyaytanii ya abaa nujayd axyaaka allah kamaa axyaytanii buu iri marka waxa weeyaan ninkaas wuu faa'iidaystay marka qofka jahliga ah wuxuu u qabaa qolaa mar dambe waxaa soo baxday la yidhaahda qur'aaniyuuna la yidhahda qur'aaniyuun oo maxaad ula jeedeen baa layidhi nin kastoo muslim bay qur'aani waa yahay waxaan u jeednaa annana naktafi bimaa warada fi lqur'aan sunnadan iska tuurayna qoladaas firqad ahaaba soo baxdayba fi nihaaya marka waxaan idhaahdaa daa'iman ninkii doonayo maqaamka sunnada nebiga ay leedahay ninkii raba inuu ogaado hal shay keli aan aniga tusinaya ilaahay fii suurati almaa'ida iyo wuxuu noogu caddeeyey sida loo weyse qaato yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila salaati faqsiluu wujuuhakum ilى aakhir اlaaya faqsiluu wujuuhakum waaydiyakum ilى اlmaraafiq wamsaxuu biru'uusikum waarjulikum waarjulakum laba qiraa'a waay marka aayaddaas waxay noo cadaysay weyse qaadkii sida xibnaha la dhaqayo sida loo weyse qaadanayo taas waxa weeyaan waa wuduu yaa laga hadlay cindanaa salaad cindanaa wuduu waxaanu ognahay labadoodaba laba farad waa wada yihiin weyseqaadkana waa farad bayaan kayfiyati salaadna waxaa farad kala waay laakiin yaa muhiimsan waxaa la leeyahay weyseqaadka faradkiisa waa farad oo wasaa'il ah waay lianna waxaa loo weyse qaatay salaadaas oo gaayada ah qadarinteeda iyo tacdiiminteeda iyo makaanada awgeeda weysada nagula waajibiyey marka haddii weysada loo fiiriyo salaada weysada wasiilo waay salaadana waa midda loo socday marka ilaahay subxaana wa tacaala wasiiladii oo weysaqaadka ahay buu noo cadeeyey salaadii loo socday sida loo duka lahay iyo kayfiyadeedina lama cadaynin marka ilaahay ma dhici kartaa inuu weysadii inta noo cadeey salaadiina layihi sida rabtaan u dukada maya waxa weyaan weysadiina waa idiin cadaynay salaada sida loo dukanaa nebi muxamed ka qaata walidaalika nebiga daraja waxay gaarsiisay inuu mimbarkiisa intuu fulo dadka dambasay u arkaan awgeed ou salaadii markaas ou dukado owri waxaan sameeyey sidaas waxaan u sameeyey lita'tamuu bi walitacallamuu salaatii ina salaada iga barataan marka nebigaa noo cadeeyey inaan salaada saan u dukan lahayn waxaan ula jeedaa markaan in qur'aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo sunnada nebiga isku mid yihiin min xayu اlixtijaaj iyo ku camalfalka inay isku mid yihiin waxa weeyaan weeseqaadkana qur-aankaa lagugu sheegay kayfiyada salaada loo dukan lahayna sunnada ka raadsa baa lagu yidhi marka taas macnaheeda waxa weeyaan qur-aankii ilaahay yaa ku cadaynaya makaanada sunnada nebiga ay leedahay haddii maanta ay sunnada aysan makaanadaas lahayn waxaa la dhihi lahay kayfiyatu salaad baa qur-aanka intuu lagu cadeeyo oo muhimka ah yaa la dhihi lahay wasiilada oo weeseqaadka ee nebiga ka qaata marka ilaahay inuu noo cadeeyo allaa farqa bayna maa habata fi kitaab illaah wmaa habata fii sunati rasuuli lahi farqi uma dhexeeya min xayu اlاxtijaaji wاlcamal qur-aanka usluubtiisa mucjiz ha ahaado mutawaatir ha wada noqdo waa mas'alo kale laakiin min xayu اlcamal isku mid weeyaan walidaalika waxaan leenahay daa'iman sunada nebiga tasiiru maca kitaab اllahi janban ilaa janbin liannahu ayada xaqiiqadeeda sunada naftigeeda waxyi waay ilaahay wuxuu iri asoo nabigiisa ka hadlaya wamaa yantiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa nebiga wuxuu noo sheega tii quraan wixii qur'aan waaba la yaqaana sunnada naftigeeda waxyi waaye waxuu asiga agtiisa ka keenaya ma ah marka waxyigaa laba u kala baxo waxyi matluwi ah oo lafdigiisa mucjis ou yahay qur'aanka ah iyo waxyi oo macno ah oo nebiga macno loo soo waxyooday laakiin nebiga alfaada uu ka cabiray sunada saasay kaga duwan tahay almacnaa ilaahay baa soo waxyooday wاnebi huwa اladii yucabiru can dalika almacnaa bilafdihi marka sidaa daraaddeed baa waxa weeyaan ay sunnadii makaanadaasay u leedahay nuqdada kale oo aan rabay inaan ogeysiiyo sunnada dowrkeeda ma ah keli ah qur-aanka keliya inay caddayso bal hiya tastaqilu baxkaami lam tarid fi kitaab اllah ayb taas marka waxay daliil u tahay nebiga waxa weeyaan yusharicu laakin can illaahi tabaaraka wa tacaala ilaahay baa wax u soo waxyoonayo qur-aankiina aan ku sheegin sunnadii ayaa lagu sheegaya marka baciid ma aha an yuujada fi sunati اnabiy sal اla alيh wasalam min alaxkaami maa laysa fi lqur'aan waxaan miithaal ahaan kuugu filan ilaahay muxaramaati nisa markuu ka hadlayo xurimat calaykum umahaatukum wabanaatukum waakhawaatukum wacamaatukum wakhaalaatukum wabanaat lahi wabanaat lkhti ilaa aakhiri alaaya muxaramaadkii buu ilaahay noo cadeeyey dumarka naga xaaraamka ah markaasaa ilaahay wuxuu yihi wa uxila lakum maa waraaa dalikum intaas aan idiin sheegna wixii ka dambeeya waa idiin banaan tahay marka fiiri inta lasoo sheegay kuma jirto ilaahay inuu noo diiday gabadhi iyo eedadeed in la jamci karo gabadhi iyo khaaladeed in la jamci karo ilaahay qur-aanka nooguma sheegin marka waxay tahay wa uxila lakum maa waraaa dalikum daahirkeeda inay tusinaysa ilahay wuu noo sheegay waan tajmacuu bayna alukhtayni laba gabdhoo isla dhashay hal nikaax lagu nin ma wada qabi kara hal mar hadduu midaan furo midaan kale waa guursa kara ciddada ay ka baxdo laakiin laba isla dhalatay hal mar isla ma nikaaxsan karo hal caqdi ma wada keeni karo ilaahay wuu noo sheegay marka daahir اlqur'aan wuxuu tusinayaa intaas wixii ka soo haray inay bannaan yihiin oo ay ka mid tahay gabadhii iyo eedadeed in la jamcin karo nebigaa noo sheegay fii xadiidi abi hurayra laa tujmacu اlmarأaةu maca camatiha walaa maca khaalatiha fiiri waxaan qur'aanka ku jirin oo dheeraad ah oo daahir اqur'aan uu tusinaya inay bannaan yihiin yaa nebiga intuu yimido wuxuu ihi ilaahay baa u soo waxyooday bisunatii uu noogu sheegay oo wuxuu ri gabadhii iyo eedadeed oo macnaha waxaa weeyaan aabbaheed gabadha la dhalataa eedda la yidhaahdaa hal nikaax laguma jamcin karo wa khaalatuhaa midda hooyadeed la dhalatayna iyadana lalama guursan karo macnaha lalama guursan karo waxaa weeyaan laa yajuusu jamcuhumaa bicaqdin uu ninkii mar wada qabo laakiin hadduu ninkan gabadhan kala tagaan gabadhii oo la dhala oo maxaan ku iraahdaa eedadeed haddii uu furo gabadhii eedadeed wuu guursan karaa wa kadalika khaalatuha laakiin inuu macnaha inuu labadooda la jamciyo ma banaano marka fiiri qur-aankii ummadda islaamkao dhan waa ku ijmaacday annahu laa yajuusu ljamcu bayna almar'ati wa camatiha ijmaac waaye maxaa laga qaatay ijmaacaas min sunati nabiy sal alla alay wasalam qur-aanka kuma jiraan marka waxay daliil u tahay inay sunada nebiga axkaam badan ay la keli tahay qul laa ajidu fii ma uuxiya ilaya muxarama calى طaacimi yطcamuhu ila an yakuuna meytata aw dama masfuuxa aw laxma khinziirin fainahu rijsun aayaddii qur-aan waxay leedahay ilaahay wuxuu ii yidhi wax iga muxarame ma jiro ilaa waxa aayaddan lagu sheegay oo afartaas shay ah nebigaa yimidoodana waxaa weeyaan wuxuu noogu daray muxaramaad aan la cuni karin inay jiraan oo min bayniha ay ka mid tahay alxumur alahliya dameeraha la dhaqdo oo kale ay ka mid yihiin aklu kulli dii naabin min asibaac xayawaan kasta oo maciyle oo wax ugaaranayo nebigaa naga xarimay marka fiiri sunada nebiga waxaa wey tastaqilu biashyaa marka sunada nebiga laa yumkin in laga tago oo tiraada kitaabki ilaahay aan ku camalfalaya wax oo suurogali kara ma aha walidaalika ilaahay wuxuu noogu soo koobay wamaa aataakum arasuulu fakhuduuh wamaa nahaakum canhu fantahuu nebiga wuxuu noola yimidne qur-aan iyo sunno waaye labadiba isaga noola yimid marka labadii inaan ka qaadana waajib weeyaan oo aanan dhihin qur-aanka yaa anaga noo ah muhim aan ku camalfalayna sunnada nebiga daraja thaaniya waaye oo laga dib mariyo oo na yiraahdo anaga waa qaadanayna iyo ma qaadanayna arrintaas meesha kama jirto ayib markaan ka hadalnay labadii waxyi waxaa ku xigi karo maxaa kaloo aan ku xiji karnaa markaan qasas alambiyaa qorayno kitaabki ilaahi iyo sunadii aan niri waxaa noogu xiga aqwaal saxaaba saxaabada waxaanu ognahay afdalu hadihi lumma inay tahay qarnigoodan inuu khayru lquruun inuu yahay ilaahi subxaanahu wa tacaalana inuu ammaanay ay ummadii islaamka oo ahlu sunna ay ku ijmaaceen asaxaabatu kulluhum cuduul inay caadiliin yihiin hal nin oo faasiq oo xun kuma jira kulligood waa cuduul marka waa caqiido ninkaan saas rumaynin badbaadi maayo ayib markaasaa ilaahay wuxuu noo sheegay ay dad badanoo ahlu cilmina ay ka qaateen aayaddaas laa yastawii minkum man anfaqa min qabli اlfatxi waqaatal ulaaئika acdamu darajata min aladiina anfaquu min bacdu waqaataluu wakula wacad allahu اlxusna saxaabadii oo dhan ay aayaddaas ka wada hadashay waxaa ilaahay u yihi saxaabada oo nebi muxamed wakhtigiisii macnaha kulu man istamaca bاnabiyi xayan wa aamana bihi wamaata cala lislaama saxaabi la yihaahda ninka sifadaas lehoo dhan waa saxaabi marka ilaahay wuxuu ihi saxaababa ha wada ahaadaana laakiin ma sinna ayag waa kala darajo sareen laakiin fadliga saxaabinimada iyo cuduulnimada waa ka siman yihiin laakiin ayagaa waxaa weeyaan nina waa saabiqiin ila alislaam waasaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina waalansaar dad sarsareeyo waa haddana kuwa kalea kusii xiga kuwa kale waxun kuma jiraan laakiin waa kala darajo sareeyaan marka ilaahay markuu yidhi wakulan wacad allaahu lxusna iyo dad culamo kamid ay ka qaateen inay saxaabada kulligood ahlu janno ay yihiin maxaa yeele alxusna janno waay wakulan markuu yidhi kuwii hore iyo kuwii dambabo wakulan wacad allaahu lxusna ilaahay wacdigiisana laabudda wa an yataxaqaq marka dad badana waxay qabaan inay saxaabada kulligood ahlu janno yihiin dadka saas u wanaagsan hadalkoodii inaan ku xijino marka nabiga sunadiisa hadalka saxaabada waxaa laga helayaa nebiga hadalkiisina ayagaa noo cadeeye qur-aankana way fasireen marka noola mid ma aha ninka saxaabiga qur-aanka markuu fasiro tafsiirka saxaabiga ah iyo ninka ka dambeeya noola mid ma aha nuqadimu tafsiira saxaabi sidaas weeyaan wlidalika ibn اlqayim اljawsiya wuxuu iri laa rayba ana aqwaalahum fi اtafsiiri aswabu min aqwaali man bacdahum saxaabada aqwaashooda way ka toosan tahay way ka saxsan tahay dadka ka dambeeyeen dad baa waxay qabaan culama ah oo min ahli اlxadiid ah oo xaakim naysaabuuri uu ka mid yahay yaa waxay yidhaheen tafsiiru الصaxaabi cindana fi xukmi اlmarfuuc saxaabiga hadduu aayad fasiro waxay lamid tahay waa marfuuc xadiidkii nebiga lannahu waxaa weyaan laa yatajara asaxaabi cala tafsiiri saxaaba ila maa samicahu min anabiy sal alla aleh wasalam nebigu ka maqlay buu leeyahay marka masdar waaye oo culuumta laga qaato marka sidaas awgeed baa waxa weyaan juhdi waxaan ku bixinaynaa in saxaabada waxay nusuustaas ka yiraahdeen in qadarin goonia iyo qiimeyn la siiyo laga hormariyo calaa kalaami man jaaa bacdahum in laga hormariyo walidaalika culammada waxay isku waafaqeen hadday saxaabada aayad noo fasiraan hal shayna isku waafaqaan inaan laga wareego karin liannahu ayagaa waxyigii markuu soo degaya nebiga la joogay nebiga ayagaa ka maqleen ulajeedadiisa naskaasna ayagaa naga yaqaano إda اtafaquu calىa tafsiiri shayi min kalaam اllahi aw kalaami rasuulihi wax kaloo laga daba dhihi karo ida tafaquu marka waxaa dhiman hadday iskhilaafaan saxaabadii oo xadiidkii macnihiisii ama aayadiinniba si ku fasiro ikhtilaafkaasaa laba qeyb u kala baxo ikhtilaaf tadaad wa tacaarud iyo ikhtilaaf tanawuc ay u kala baxa yacni haddii intay iskhilaafaan khilaafkoodiina uu yahay khilaaf iska soo horjeedo oo ah saxaabiga wuxuu leeyay shaygan waa xalaal mid kalena waa xaraam buu yidhi marka waa waa laba iska soo horjeedo labada lama wada qaado karo liannahu xalaal iyo xaraam leys lama wada qaado mid unbaa jiro marka waxa weeyaan yukhadu min aqwaalihim maa waafaqa aladilata اlukhraa marka iskhilaafa ninku midkiisa raajaxsana la qaadanaya nusuustii kale iyo axaadiidtii kale iyo saxaabada badigood meesha ay mareen markii la muqaaraneeya midaa soo baxay inuu sax yahay kaasaa la qaadanaya mid kale waa la radinaya sida imaamu shaafici loo wari wuxuu ri hadday saxaabada iswaafaqaanna waan qaadanaya hadday iskhilaafaanne waan dadaalayaa ilaa aan ka ogaado labada qowl oo ayaga ka soo aroortay midkooda raajixa ah kaasaan qaadanayaa buuri ayib laakiin waxaa loo baahan yahay saxaabada intaadan dhihin labadan saxaabi waa iskhilaafeen saxaabada hadalkooda annaga ayaga kama maqlin sidii nebiga hadalkiisii asaaniid lagu soo wariyey yaa saxaabadina waxaa noogula soo wariyay asaaniid marka waxaa muhiim ah saxaabada hadalka loo tiiriyey horta ma ka sugan yahay dad badan waxay aaminsan yihiin hadda markii xadiid la jooga xadiidkan saxiix miya mase daciif miya xasan miya waa la isweydiina aqwaali saxaabana waxaa la moodaa dadka in iska qaata la yidhi sidii nebiga axaadiistiisaba wax oo aanan jirin ay ku jiraan oo nebiga cilada kama ahane dadka wariyeen yaa dad ducafa noqdeen xadiidkaas waa la celinaya saxaabada dadka aqwaasha ka wariyeen aa la fiirina horta waa inuu sanadkii saxiix noqda ila saxaabi qowlkan ibnu cabaas aad ka warisa man iladii rawaa canhu haddii aad tidhaahda rawaa canhu ibnu jariir fii tafsiirihi bihada اlisnaad wاladiina rawow canhu kulhum hiqaat wاlisnaad mutasil walaysa hunaaka maa yukhaalifuhu markaa kadib aa la dhihi karaa qowlkan saxaabiga iskaleh laakiin qabla an tathabat fi sixati اlqowli canhu bisanadi saxiix lama dhihi karo qowl fulan waa horta lama dhihi karo marka wax badan oo saxaabada laga warinayo oo aanan jirina badan haddii waxa saxiixa ay soo baxaan khilaafkooda waa yaraanaya taa horta waa masalo inaad ogaatid ay tahay nuqtada labaad saxaabada hadday aayad tafsiirkood isku khilaafaan ama xadiid annaga waxaan leenahay dhexdooda inaanaan ka bixin mid kamid aan qaadano laakiin dhihi maayno waa iskhilaafeen annaga waxaa noo bannaan inaan ku ijtihaadno oo qowlkoodii waxaan ahayn aan la nimaado maya alxaqu laa yakhruju canhum liannahu haddii aad tiraahdid kulligoodba waa wada khalad marka midka sawaabkaane kaas waa haddaad tiraahdid waxay macnihii ka dhigan tahay ummantii wakhtigaas jirtay inay xaqi ka dhumeen ummadana nebigu siduu uu yiri laa tazaalu طaa'ifatu min ummati yuqaatiluuna cala alxaqi daahiriina ila ywmi اlqiyaama alfaad badanaa lagu wariyey xadiidkaas bukhaari iyo muslima isla wariyeen macnaha waxa weeyaan ummadda xaqa kama wada dhunto laakiin way isku khilaafi karaan qaar waa ka dhumi karaan laakiin kulligood xaqi inay kadib maraan xaqana meel u mara ayagana ay ka wada dhumaan wax dhacaya ma ah sidaa daraaddeed baa ilaahay ummadan uu xifdiyey liannahu maadaama nebi dambeo lasoo dira ay jirin inuu xaqa uusan dhumin yaa ilaahay dad waafajinaya marka saxaabada hadday waa iskhilaafaan khilaafkooduna uu tadaad yahay waxa weeyaan qaar ka mid ah xaqi asiibay adiga marka juhdi waa inaad ku bixisaa khilaafkooda midka sawaabka inaad ogaatid adigoo u kaalmaysanaysid dadkii culammada ahoo waaweynaa oo fii waqti salaf waman bacdahum yaa hadalka meesha ka hadleen wixii ay qaateen inaad qaadatid ay noqonaysa ayib qismiga oo khilaafka ah waa yaryahay haddii tamxiis lagu sameeyo ikhtilaafka tadaadka oo tacaarudka waa yaryahay haddii uu jirana dariiqadaasaa loola tacaamulay ikhtilaafka tanawuca ah tanawuc waxa weeyaan khilaaf alfaadooda kala duwan laakiin macnihii isku hal meel bay ku shuban maayaan marka taas macnaheedu waxaa la yidhaha tafsiiru laaya bibacdi maa dalat calayh ikhtilaafkaasoo kale ma aha ikhtilaaf dadaa waxay u hayaan ikhtalaaf asaxaabatu wa qaala bacduhum kada wa qaala bacduhum kada wa qaala bacduhum kada haddaad fiirisid waxay yidhaahdeen lafdi ahaan wuu isku khilaafsanyahy laakiin macno ahaan waaba isku midba maalan hadda miithaal ahaan haddaan ku siiyo saxaabadii waxay yidhaahdeen ihdina asiraata almustaqiim markay fasirayeen siraadki maxay yidhaahdeen qaala bacduhum asiraat huwa alxaqu aladii jaaa bihi arasuul qolaasaas yidhahdeen qolo kale waxaa yidhaahdeen huwa diin ullahi siraadka waa diin ullahi wa qaala aakharuuna asiraad huwa kitaab ullahi wa qaala aakharuuna asiraad huwa alislaam qaala aakharuuna huwa nabiyu wa saaxibaahu nebi moxamed iyo abu bakrin iyo iyo cumar markaa fiiri hadda hadda lafdiguu iskhilaafsan yahay nin oo ninkii aan waxba fahmayni wuxuu u arkaa inuu khilaaf oo badan inuu yahay oo macnihii isla keeni waaye marka ina tiraahdo huwa alaqu ma siraadka huwa alxaqu aladii jaaa bihi rasuul haddii aad tiraahdo iyo ninkii huwa diinullahi yidhah diinkii waa xaqi ninkii yidhi kitaabullahi kitaabkii waa xaq ninkii siraadka huwa alislaam yidhah islaamku waa xaq ninkii yidhahda nebi maxamedaa lagala jeedaa nebi maxamed xaq weeyaan marka ibnu kathiir wuxuu iri wa kullu hadihi alaqwaal saxiixa wa hiya mutalaasima buuri wax iskhilaafsan ma aha kulligeedna waa saxiix waana islaasimaysaa midkan haddaa tiraa kan kale waa ka laasima faina man itabaca anabiya wاqtadaa biladayni min bacdi abi bakrin wacumar faqad itabaca alxaq waman itabaca alxaqa faqad itabaca alislaam waman itabaca alislaam faqad itabaca alqur'aan والقرآن هو kitاaب اللhi وxبله المتين وصراaطه المستقيم fkuلha صحيixa يصدق bعضha bعضا وللahi الحمد buri intaa miثاaل ahaanan ku siinaya marka waxa uu hadda khilaafaad lagaaga dhigayo haddii aad u fiirsatid في النihaayة hal meel bay iskula shubmayaan khilaaf lama yihahdo kaas oo kale waa wada qaadanaynaa markaas marka noocan waa badan yahay marka dadka mufasiriinta waxay u suuraynayaan in khilaaf laysku diidan yahay inuu yahay ma aha khilaafkaas khilaafka ummadda salafka a badanoodu waa khilaaf tanawuc waay waxaa weyaan liannahu diin lislaam waa diin tawfiiq wtawxiid waa diin tafaruq ma aha walidalika ilaahi wuxuu uri walaa yazaaluuna mukhtalifiina ila man raxima rabuka dad badana aayaddan waxay kusoo qaadanayan markii kuugu khilaafo le waa iskhilaafsannahay dadkana walaa yazaaluuna mukhtalifiin laa aayadda in la daliishto inuu khilaafka xaq yahay in loo daliishto aayadda tusi mayso aayaddu waxay tusinaysaa khilaafka wax jira ha ahaado laakiin in wax xun inuu yahay in laga tagana ay habboon tahay muxuu iri ilaahay walaa yazaaluuna mukhtalifiina ilaa man raxima rabuka dadka inay iskhilaafsan yihiin kama zuulayaan ilaa man raxima rabuka dadka ilaahay u naxariisto ummatulislaam ee mooye oo isma khilaafaan diintooda waa waaxid qibladooda waa waaxid nebigooda waa waaxid wahaakada shariicadooda waa waaxid marka dadka laga soo reebay inaad geshid haddaad rabtid khilaafa u gurmanin ee wanaagga dadka iyo itifaaqa ugu yeer ee ma aha waa la iskhilaafi karaa ilaahaba sheega walaa yazaaluuna mukhtalifiina laa taas waxay lamid tahay laysa fi اlibli zakaatun qofkii yiri xataa tabluga khamsanna aan sugin ay lamid tahay walaa yazaaluuna mukhtalifiina maxaa ka dambeeya ilaa man raxima rabuka raxmada ilaahay ninkowba uu u diiday kaas khayrba ma laha haddaa tahay min jumlati aladiina raximahum اllah inaadan khilaaf aadan macnaha aadan asaas ka dhiganin weeyaan khilaaf oo taqtadiihi ladila jiro taas waxa weyaan ummadiina meelo isku khilaaftay way jirtaan laakiin waa khilaaf furuuc usuul ma ah marka waxaan u baahannahay calaa kulli xaal saxaabada hadalkooda inaan hormarino aan hormarino ee inaan horta aan hubsanno hadalkan saxaabiga laga soo naqliyey ma ka sugan yahay kutub baa jirto kutub tafsiir اqur'an almarwiya biاlasaniid oo ay ka mid yihiin ibn jariir abari ibn abi xaatim tafsiir ibn abi xaatim tafsiir cabdirazaq tafsiir maxaan ku irahdaa ibn abi shayba kulligeed waa wada maطbuuca ma min imaami muxadith ila walahu kitaab fi tafsiiri saxaaba lilqur'aani alkariim asaaniidoodina meeshaasaa laga heli karaa laakiin dadka mutaakhiriinta waxay caado ka dhigteen in qowlkii saxaabiga biduunisa qaala bnu cabaas fii kada qaala fulaan kada qaala fulaan kada oo marka inay sax tahay oo ibnu cabaas inuu yiriyey oo hadalkaas ka sugan yahay in kale waxay u baahan tahay in la hubiyo ayib marka sidaas awgeed baa waxaan rabnaa in arintaas xoogga la saaro oo saxaabigii in hortabaada loo dadaalo inuu naskaas ka sugan yahay iyo in kale in la kala ogaado lianna waxaad arkaysaa dad badan oo tulaabulcilmi ah oo markii xadiid ay maqlaan waxay ku sheekhu xadiidkan ma thaabit ba ma sugan yahay nebiga ma saxiixu ka yahay waxaway waa iska weydiina laakiin haddii la yihahdo ibnu cabaasaa la yihi ibnu mascuuda la yihi waa la yska qaadanaya sidii nebiga hadalkii laga wariyey oo u baahan yahay inuu ka sugan yahay inkan la hubiyo yaa qowlka saxaabigana u baahan yahay in la hubiyo inuu ka sugan yahay in kale nuqtadaas waa muhim u baahan in aada mudnaan gooni a loo siiyo walidaalika haddii saxaabada waxa laga soo naqlinaya asaaniidooda la darsiyo khilaafkooda aada buu u yeeraanaya waxa la keenaya marka waxaanan habbooneyn sidii bacdulmufasiriin ay yeelayaan aayad buu soo qaadanayaa saxaabadii aqwaalkeediiba qaala fulaan qaala fulaan waana iswada khilaafsan yihiin sida lagu jamcinaa kuu sheegi maayo waxa saxiixa ah oo qowlka haabitka iyo qowlka aan thaabitkahayn siduu yahay kuu sheegi maayo mujarada naqli waay tafsiirkaas lama yiraahdo liannahu ummaddii waxaad u kordhisay wareer iyo macnaha walhaan wax kaloo aad u keentay ma jirto lianna waxaa la rabaa qowlkan haddii ay saxaabadii iswaafaqsan yihiin oo aad u wada sheegtid wax la fahmi kara waa haddii wax iskhilaafsan aad keentid waa inaad towjiihisaa khilaafkan keebaa la qaadana muxuuse ku yimid mase ka sugan yahay saxaabadii horta waxa weeyaan waa nuqtada ugu muhiimko ninka daalibulcilmigeed kaga duwanay ninka caamiga laakiin waxaad ogaataa altarjiix bayna alaqwaal walriwaayaat ma aha wax qof kasta uu iska samayn kara ma aha haddii aad tiraahdo labadan qowl baa isku khilaafeen qowlka raajixa waa qowl fulaan aniga kaasa i cajabgelinaya taas waxaa la yihahdaa ikhtiyaari tashahi waa dembigan ugu xun weeyaan oo qof aalib cilmi uu sameeyo labadan qowl aniga kana i cajabgelinayan qaatay yacni calaa usus cilmiya kuma aadan qaadanin qowlkan ina darsisay inuu saxiix yahay oo nusuustii kale waafaqsan yahay saxaabi uu ka sugnaaday kuma aadan qaadanin laakiin hada acjabak lihawan fii nafsika kanna waxa weyaan may anig kanaan qaadanaya adig haddaas kaa qaata aduu ku khoseeya masaladaas diin ma ah shay markii la qaadanaya midna laga tagaya calaa usus cilmiya in loo qaato marka taa waxaan looga maarmaynin in loo laabto a'imat alxadiid waxay ka yiraahdeen waxaanoo dhan way qoran yihiin waana cad yihiin ruwaadka wariyeen baa tarjamadooda loo laaban karaa masaadirtoodii baa lagu laaban karaa wixii juhdi unbaa in lagu bixi ay u baahan tahay laakiin ma aha wax oo laga caajisay laakiin dadoo dhanna ma kari karo marka ninan aan cilmigaas sida lagu raadiye aan aqoonin haddii uu yiraahdo aniga waan raadinayaa macnihii waxay noqonaysaa inuusan wuusan cilmigeedii iyo ariiqii loo maray wuxuusan aqoonin inuu isku kalifay noqonaysa marka waxa weyaan hadaad ahl u tahayna ahlan wasahlan haddii kale oodan aqoonina dadka ahlu cilmiga weydii fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun marka taasaa kula gadboon sheikhu labadan qowlo laga soo guuri saxaabadan isna khilaafsan seen ugu dhaqmaya inaad tiraahda marka waxaa weya jawaabteeda lagu siinaya intaa baan rabnaa inaan hadda muqadimadii aan ku egeyna darsiga labaad darsiga saddexaad aimatu tafsiir yani qur-aankaas dadka fasireen oo qasasulmbiyaa ay ku dhex jiraan sideen ula dhaqmaynaa baa inoogu xigi doono haddii ilaah yiraahdo wsala allahu wasalama calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin